إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka doornimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xukun ayaa waxaa lagu fuliyey laba rag ah oo kufsi ka geystay meel u dhow degmada jamama ee walaayada jubbooyinka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro ka fuliyey jubbada hoose iyo bay kuwaasoo ka dhana shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah munaasabad lagu tartansiinayay ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa waxay ka dhacday wilaayadaas tartanka qur-aanka ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellaha hoose guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa wejigii saddexaad ee raashin qaybin ah waxa uu ka bilaabay wilaayada islaamiga ah ee gedo madaxweynaha puntland oo ah murashax xilka madaxweynenimada ee dowladda federaalka ah ayaa eedeymo loo jeediyey iyada oo loogu baaqay inuu iska casilo xilka iminka uu hayo ciidamada yuhuudda ayaa saddex ruux oo falastiiniyiin ah waxa ay ku dileen daanta galbeed inta uu qodobadii war ku waaweynaa dhegestayaal haatan u diyaar garooba warka oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kowda bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo saddex ee taariikhda hijriga milaadiguna waa labada bisha afraad laba kun labaiyo labaatan xukun xadusino ah ayaa waxaa lagu fuliyey laba rag ah oo kufsi ka geystay meel u dhow degmada jamame ee walaayada jubbooyinka maxamed ciise ayaa ka waramaya xukunkan oo ahaa mid xadusino ah ayaa waxaa lagu fuliyey laba ruux oo lagu eedeeyey in ay fal kufsi ah u geysteen haweenay wadda ku socdaalaysay boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha uu xukunka ka dhacayay halkaas oo maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee degmada jamaame ku fulisay xukunka qaadiga ayaa goobta ka faahfaahiyey eedeymaha labadan ruux acweynayso sidatan waxay ii geysteen labadan qof kufsi jidka dhexdiisa ah aniga oo ka imaaday baadiyaha meel u dhexaysa magaalada iyo baadiyaha u dhexaysa ayay igu geysteen kufsi waxaan rabaa in la waafajiyo shareecada islaamka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay mudacalihiyaasha waxayna ku jawaabeen haa waa run annaga ayaa u geysanay kufsiga oo jidka dhexdiisa ayaan u galnay meesha ayaan ku kufsannay intaa kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka wuxuuna yidhi intaas kadib xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay in laga qaado mahrul mithli oo qadarkiisa uu dhan yahay kun doolar waana laga qaaday maharkaasi oo kunka doolar ah iyo waxaa kaloo lagu xukumay in lagu dhufto mid kasta boqol karbaash maadaama wax guur ah ay soo marin xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal waxaana la cuskaday maraajicdan awalan qowluhu tacaala azzaaniyatu wazaani fajlidu kulla waaxidi minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhiri walyashhad cadaawahuma daa'ifatun min almu'miniin xukunada ay rido maxkamadda shareecada islaamka ayaa keenay inay meesha ka baxaan amaba aad u yaraadaan dhibaatooyinka sida tuuganimada kufsiga iyo fawaaxishta iyadoo ciddii lagu arko arrimahan tallaabo laga qaado ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro ka fuliyey jubbada hoose iyo bay kuwaasoo ka dhan ah ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ah mid kamid a weerarada waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo taabta oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar waxay ku ekeeyeen ciidamada kenya oo halkaasi fariisan ku leh dhimasho iyo dhaawac wixii gaaray kenyaatiga faafahin dheeri kama aynaan helin in muddo ayuu halkaa dagaalku ka soconayay marar badan oo hore ciidamada kenya ee taabta jooga iyo kuwa kale ee isla jubbada hoose meelo badan oo kamida jooga waxay la kulmeen weeraro caynkan oo kalea kuwaas oo qaarkood khasaarooyin laxaadle lagu gaarsiiyey kasta kale dhanka gobolka baay xalay weerar ayaa ka dhacay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay weerareen ciidamo fariisan ku leh deegaanka goofguduud buurey oo ku yaalla duleedka magaalada baydhabo ciidamadii halkaas joogay ayaa cagaha wax ka dayey markii in muddo ah dagaalku uu socday horey marar kala duwan ayaa halkaa waxa uga dhacay weeraro ay geysteen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin munaasabad lagu tartansiinayey ardayda madaarista qur-aanka kariimka ah ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka dhacday wilaayadaas sakriye cumar ayaa inoo haya munaasabadan oo ahayd mid seher sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti isugu jirtay nabadoonno mas-uuliyiin iyo culamo ayaa waxa uu tartan xiise leh ku dhex maray ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ardayda ayaa waxa ay ku tartamayeen soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka munaasabadda ayaana waxaa hadallo kala duwan ka jeediyey martidii lagu casuumay waxaa ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay sheykh nuur macalin cabdiraxmaan qur-aanka annaga waana soo gaara asigoo wixii loogu talagalay iyo shaqadii ou qaba lahay ana waxba ka fahmayn ilaahayaa noogu deeqo qudrigan soomaaliya ee adduunka ka go-an ee muncasilka ah ee xagashaan aan cudurka warqabina allah mooyaan annagoo joogna ilaahay noogu deeqo gaala waxay la direen ugu horreeya waxay luqatulqur'aan kowdheh iyo qur'aankii taariikhul islaam saddexdaasay la direen luqatulqur'aan waa inaad soo noolaysaan insha allahu tacaala war ma faahna warkaas luqatulqur'aan waa inaan soo noolaynaa intaas kadib waxaa si toos ah loo gudagalay tartanka iyadoona guddiga daadihinayay tartanka ay bilaabeen inay u yeeraan ardayda kadibna la weydiiyo su-aasha u soo baxday وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka lagu casuumay munaasabadan oo ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu maxamed isagoona ka hadlay qur-aanka iyo fadligiisa qur-aanka qofkii barta tajwiid ku barta oo sidii uu ku soo degay ku akhriya muxuu leeyahay nebiga sal allahu aleyh wasalam wuxuu leeyahay xadiid umaamat albaahili sahaabiga werinayo wuxuu leeyahay samictu rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam ayaa ka maqlay wuu leeyahay dadow qur-aanka barta ee dadka ahlu qur-aanka ah oo qur-aanka baranayo ee qur-aanka waa u shafeecayaa qur-aanka marka ehelkiisa aakhiro waa u shafeecaya si uu nooga gargaaro waxaana laga rabaa marka inaan ku dadaalno barashadiisa iyo ku dhagankiisa iyo nashrintiisaba gabagabadii munaasabadan waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartanka iyadoona la abaalmariyey ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka ragga soddonka jus ku tartamaya kaalinta koowaad waxaa galay ardayga la yidhaahdo mahad muxudiin cali wuxuu keenay derajo boqolkiiba boqol shan iyo tobanka jus kaalinta koowaad waxaa galay ardayga la yidhaahdo ismaaciil maxamuud sheekh cali derajadiisu waxay tahay boqolkiiba boqol mia filmia kaalintii saddexaad oo ugu dambayntaa oo iga sugaysiin natiijadeeda waxay noqotay faa'iiska ku guulaystaya waxaa ah cilmi mukhtaar maxamuud oo keena deraja mia filmia tartanka qur-aanka ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya xafladan oo lagu maamuusayay arday ka qayb gashay tartanka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose waxaana kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan munaasabadan ayaa lagu amaalmariyey ardadii kaalimaha hore ka galay tartanka loogu diyaargaroobayay heer gobol culimmadii ka qayb gashay munaasabadda islamarkaana ka hadashay waxaa ka mid ahay sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka wuxuuna munaasabadda ka jeediyey kelimad ku saabsan qur-aanka kariimka iyo in lagu dhaqmo in qur-aanka inta la fahmo lagu camal falee lagu waansamo oo xumida kaa reebo wey waa ilaa qofka qur-aanka akhriya ee aan tadaburaynin wuxuu soo gelayaa ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura lianna hajri alqur'aan inaan la akhrin baa soo gelayso inaan la tadaburin baa soo gelayso inaan lagu camal falin baa soo gelayso wey marka in lagu daro oo qur-aanka in la akhriyo la tadaburo lagu waansamo lagu camal falo waa la iska rabaa wey sidoo kale culummadii munaasabadda ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaam warsame wuxuuna qaatay kelimadiisa walaqad jiinahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan wa raxma hanuun iyo naxariis weeye ciddii rumaynaysa kitaabkan in hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam ilaah wuxuu leeyahay wuxuu dadka ku hanuunaya waddo midda ugu toosan oo waa dhinacee waa dhinac kasta xagga akhlaaqda xagga axkaamta iyo cadaaladda uu amraayo xagga dhaqanka xagga maxaan ku idhahdaa sarraynta iyo ummaddu inay noqoto ummatulqiyaada ummadda ummadaha hogaaminaysa wax khayroo looga tegay ma jiro martidii ka soo qayb gashay xafladan waxaa ka mid ahay sheekh ibraahim maxamed nuur oo ah naqiibka guud odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka shabeellada hoose munaasabadda ayuuna kelimad ka jeediyey waxaa laga hadlay fadiilatu alqur'aan culamaa ka hadashay ilaahay ajarkeeda ha badiyo waxaan leenahay ubadkeena diinta saas loo baray inay ilaahay raalligeliyaan qur-aanka rabbi ay xifdiyaan ay xaafidulqur'aan noqdaan caalim ay noqdaan jiilkii diintan looga dambeeya ay noqdaan jiilkii difaaci lahaa ay noqdaan jiilkii xifdiyay ay noqdaan waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo kuwa kan ugu dambayntii waxaa lagu dhawaaqay ardadii amalmarinada la guddoonsiiyey iyo kaalimaha ay galeen mustawaha soddonka jus ayaan u yeerin doonaa allah ku qadar subxaana wa tacaala waa ardayga loo yaqaan cabdulfataax maxamed aadam madrasat imaamu shaafici soddonka jus ku tartamayey wuxuu keenay boqolkii boqol ee wuxuu ku guulaystay boqol iyo soddon doolar ee kaalinta labaad waxaa wadagalay laba arday ardayga koowaad waa sulaymaan ibraahim muxamed madrasat imaam ashaafici wuxuu keenay sagaal sagaal dhibic sideed iyo ardayga loo yaqaano suhayb ibraahim muxamed sagaal sagaal dhibic sideed ayuu wada keeneen waxay ka wada socdaan madrasat imaam ashaafici jawaays waxay u heleen sideetan doolar min sideetan doolar iyo camaamad iyo musxaf qur-aan kaalmaha labaad salmaan ibraahim muxamed iyo suhayb ibraahim muxamed waxay wada galeen kaalinta labaad mid kasta wuxuu keenay natiijadiisa sagaashan iyo sagaal dhibic sideed waxayna ku guulaysteen musxaf qur-aan camaamad iyo sideetan doolar arday kastoo ka mid a ardayda waxay ahaayeen afar iyo toban arday oo kaalmo horey galay jawaa'istooda way qaateen waxaa soo haray lixdan iyo lix arday oo musaabaqada ka qayb qaadatay mid kastoo ka mid ah insha allah waxaa lagu abaalmarin doonaa musxaf qur-aan iyo cimaamad iyo boqol iyo afartan kun oo shilin soomaaliya ayaa lagu abaalmarin doonaa allah qadar subxaana wa tacaala dhammaanba walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka socda diyaargarowga loogu jiro tartanka weyn ee qur-aanka kariimka oo sanad walba bisha rabadaan ay qabato xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weligii saddexaad ee raashin qaybana waxa uu ka bilaabay wilaayada islaamiga ah ee gedo maxamed mudde axmed abu muslim ayaa warkan inoo haya qaybta saddexaad ee raashin qaybinta ayaa ka bilaabatay beriga wilaayada islaamiga ee gedo degmada baardheere deegaanka caanoole iyo galbeedka wilaayada gedo degmada buulaxaawo deegaanada guddiga gurmadka abaaraha raashiinka uu ka qaybiyey waxay kala ahaayeen caanoole tabuuko buulasowjo kor-umbood cabdikhayr hargaandi mataano iyo deegaanka dhubley tirada dadka loo qaybiyey raashiinka waa laba boqol iyo siddeetan haddaba waa kuwan dadkii raashiinka loo qaybiyey oo ay ka warbixinayaan waxyaabihii ay qaateen salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat magacaagii waxaa la yidhahdaa xuseen deegaanka buulasowjo waa gartay maanta guddiga gurmadka abaaraha ayaa idin yimid maxaa lagu siiyey haaf sokor iyo haaf bariis iyo haaf bura allah barakeeya intiina siida insha allah shariifo maamano shariifo saddexaad iyo lama saddexlasiidansiyaanilamago lagu siiyey oo raashiin ah faylantaniyade guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa qaybo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ka bilaabay wejiga saddexaad ee raashin qaybinta taas oo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo abaaruhu saameeyeen madaxweynaha puntland oo murashax u ah xilka madaxweynenimada ee dowladda federaalka ayaa eedeymo loo jeediyey iyadoo lagu baaqay inuu iska casilo xilka iminka uu hayo kulan ka dhaca magaalada nairobi ee caasimadda kenya oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiin kasoo jeeda puntland waxaa lagu sheegay in saciid cabdulaahi danne uu dhulka la galay puntland muddadii saddexda sano ahayd ee uu joogay siyaasiyiintu waxa ay falanqeeyeen in saciid cabdulaahi danne uu yahay nin aada u liita marka laga hadlayo xagga amniga iyo siyaasadda kulanka dadka joogay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore dowladda federaalka cumar cabdirashiid iyo xubno kale kuwaas oo siyaasiyiin ah wasiir hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah islamarkaana kasoo jeeda dhanka puntland ayaa gebagabadii kulankooda waxa uu la hadlay saxaafadda waxa uu hoosta ka xariiqay inay shaki ka qabaan in puntland gebi ahaanba ay burburto waxay maraysaa marka puntland dowr laga shakiyo jiritaankeedu inteebuu sii la ekaan doonaa waxaa soo baxday een, madaxweynaheedii inuu aa, isu sharaxayo dowladda federaalka ah isagoo saddexdii sano ee puntland uu joogay aan ka shaqaynin arrimaha puntland sida uu isagu caddeeyey ka shaqee- ka shaqaynayey siduu uu kor u aadi lahaa isagoo tiisii dayacan tahay waxaa soo bixi doonta ee, oo puntland uu uga tegi doonaa dhaxal la odhan karo waa madaxweynaha ka dambeeya ma xallin karayo siyaasiyiintu waxay intaa ku dareen in saciid cabdulaahi dani muddadii uu puntland joogay dhinacyo badan ay ka fashilantay waxaa soo bixi doonaa mushkilado qabaa'il waxaa soo bixi doonaa amnigii puntland oo faraha ka baxay oo instituushinadii ilaalinayey inta layska hor keenay ay suuragal noqotay in sidii la doono ciddii amnigeeda la ilaali- laga ilaalinayey ay magaaladii boosaaso iyo puntlandba meeshay doonaan ay ka galeen Eh, waxaa soo baxay dadkii eh, aqoon-yahanka ahaa ama dadkii ah, ganacsatada ahaa amnigoodii puntland inay ku aadi ku aamini waayaan sidaa darteed ay noqoto inay meelo kale u guuraan macnaheedu wuxuu dhalayaa inay puntland ka guur noqoto haddii aan la dabal- da- daba qaban ugu dambayntii siyaasiyiintani waxay ku baaqeen in loo baahan yahay saciid cabdulaahi danne uu iska casilo xilka madaxweynenimada ee puntland odayaasha dhaqanka ee puntland ayay siyaasiyiintan ugu baaqeen in ay qabanqaabiyaan shir la isugu imaanayo oo looga arrinsanayo xaaladda puntland maadaama ay sheegeen in ay iminka leedahay weji aan qurux badnayn waxaa kalsoonidii beelihii wada deganaa iyo baa baa kala dhintay sidaa darteed isimada iyo waxgaradka waxaan ugu baaqnay inay shir degdega la qabto si kalsoonidii beelaha dib loogu kabo oo puntland dib loogu ambaqaado Een, waxaan ugu baaqnay madaxweynaha talada haddeer haya ee ee u socda dowladda federaalka in uu xilka wareejiyo oo uusan firaaq ku dhicinin Ee, waxaan suuragal ahayn waxaan joogayaa ee, puntlandna waa joogayaa Ee, dowladda federaalkana waa aadayaa inuu xilka si sharaf leh u wareejiyo oo uu ku wareejiyo cidda mudan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dane ayaa markii uu isu soo sharaxay xilka madaxweynenimada dowladda federaalka waxa uu sheegay in saddexdii sane ee kursiga jooga uu ka shaqaynayay sidii uu madaxweyne uga noqon lahaa dowladda federaalka halka dad badan ay ka filayeen in saddexdaa sano uu ka shaqaynayay horumarinta puntland arrintan ayaa waxay dhiirigelin u noqotay siyaasiyiinta asiga mucaaradka ku ah ee doonaya in kursiga ay kala wareegaan halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada yuhuudda ayaa saddex ruux oo falastiiniyiin ah waxa ay ku dileen daanta galbeed warar ka imaanaya waddanka falastiin ee yuhuudda ay gumaysato waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulka yuhuuddu ay aroornimadii hore ee saakay toogasho khasaare dhalisay ay ka geysteen magaalada jinin ee dhulka la gumaysto ee daanta galbeed sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ahina askarta yuhuuddu waxa ay rasaas ku fureen gaari nooca fudud ah oo ay la socdeen saddex ruux oo falastiiniyiin ah oo marayay meel u dhow magaalada jiniin taa oo sababtay in dhammaanba saddexda ruux halkaa ay ku qurbaxaan war-saxaafadeed ka soo baxay sirdoonka yuhuudda ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamada amniga ee yuhuuddu in lagu dilay saddex nin oo mas-uul ka ahaa weerar toogasho ah oo ka dhacay deegaanka dulkaram waxaana intaasi in qorshaha howlgalku uu ahaa in gacanta lagu soo dhigo saddexda nin balse ay rasaas oo ku fureen ciidamadii weeraray taasna ay sababtay in waxyeelo ay soo gaarto qaar ka mid ah askarta kadibna ciidanku ay ku qasbanaadeen in ay dilaan saddexda ruux warbaahinta yuhuudda ayaa waxa ay shaacisay in afar askari oo ka tirsan ciidamada sirdoonka ee yuhuuddu ay ku dhaawacmeen howlgalka lagu beegsaday dhallinyarada falastiiniyiinta ah ee ka dhacay magaalada jiniin waxaana intaa ku dartay warbaahintu in mid ka mid ah askarta dhaawacantay xaaladiisu ay tahay mid halis ah amaba aada u liidataa warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta